weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga e v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure
waana wanaagsan dhegaystayaal oo mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim oo dhambaalka ugu horreeyana haddaana toddobaadkan ku bilaabo waxa uu naga soo gaaray adeer cismaan aweys xadaad iyo sidoo kale amita iyo xaaskiisa iyo eedo samiira saalax qaasim iyo adeer jiddo xasan oo loo yaqaano jiddo jesto iyo sidoo kale adeer salmaan nadiir iyo xaaskiisa eedo baarliin maxamed aweys baalayiri iyo eedo sitey maxamed sheekh qosol wanaagi iyo adeer cabdisalaan yuusuf jimi iyo abti cabdilcasiis cali xuseen waxay dhammaantood kala joogaan baa layidhi dalka iyo dibadda iyo dhammaan baa layidhi caruurta xaafadda wiilwaal oo wakiil ka ah baa layidhi adeer cali abuukar cumar kareka boqorka boondheere baa layidhi waxa ay taaniyad kaliyo laaba u dirayaan baa layidhi wiilkooda maxamed xasan sheekh iyo warda yuusuf sheekh oo ku aqalgalay gobolka almahra ee dalka yemen ducada waxaa layidhi waa caashucuudi daanduray waxaanu arooskaasi ka dhacay dalka yemen gaar ahaan almahra ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay waxaa noo baaqaya saleebaan xoosh cumar iyo waxay yidhaahdeen ege rooble cali ayey waceys rooble iyo khabiira cabdi cilmi dhammaan dadkaasina waxay joogaan carta dalkaasi jabuuti iyo magaalada buloburte ee gobolka hiiraan waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan rayaale ibraahim cali iyo zaynab cabdi cilmi oo gabadh ugu dhalatay magaalada carta gabadhaasna waxaa loo bixiyay yidhaahdeen baxsan rayaale ducaduna waa xaggiina waxaa leenahay gabadhaas allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu ka yimid dadka u horeeya waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cabdulaahi shanfool baa layidhi iyo maxamed saciid cali iyo maxamed bixi maxamed cawil cawl xirsi cabdifataax axmed maxamed iyo jamaal jaamac xaashi iyo farxaan jaamac xaashi yaxya cabdulaahi shanfool iyo ciid axmed maxamed iyo axmed ibraahim shaqalle iyo cabdirasaaq cali cabdi iyo hinde cabdulaahi axmed iyo jamaal cabdulaahi axmed waxa ay hambalyo meher ay hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi maxamuud maxamed xirsi waxa uu ku magac dheer yahay cadaani iyo caasha cabdulaahi axmed oo meherkoodu ka dhacay laba iyo labaatankii bishan oktoobar ee sanadkan maalin khamiisa bay ahayd aad baan u xusuustaa askar hotel baa la yidhi magaalada gabiley ducada waa xaggeena baa layidhi waxaan ugu ducineynaa meherkaasi dhex maray maxamuud maxamed xirsi iyo caasha cabdulaahi axmed in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka kheyrka qabana lagu kala helo wiil yacaano gabar yacaano aamiin dhinacii heesaha waxaan ku horeyna heestalku dhigeedu yahay dhakac dhakac dhamsirikow
dhuumasho aan dhihi jirnay ibraahim markaan yareen matiiba oo hees laga soo dhigay dhuumasho dhamsirikow
waxba isla xasuusis ibraahino waa xilli aada u fog oon xusuusta inta la fariisto oo lugaha la fidsado iyadoo gabdho wada foodley la yahay marka lugaha waa listirin jiri soo ma dhaka dhaka malahada adigaba sida hadda sheegayso ama ka muuqata baad soo martay marka waa ciyaarihii xaafadda farxiyo kaba yaray ayaan ka sugaynaa
ruuxiyo lafugu dhadhaca kuntaha cunnada aydi maratiyo iibiyaga muguhu dhex socdaha cashaqa waridii laba madharbo ruuxiyo lafugu dhadhaca kuntaha cunnada aydi maratiyo iibiyaga muguhu dhex socdaha dhidic rooban ku dhowra sida wiilan dhalayban kaanaha dhibitiga ciidhatan ku jira sida dhidic rooban ku dhowra sida wiilan dhalayban kaanaha dhibitiga ciidhatan ku jira dabahaygu adayga ku maqlan indahaydu aday ku dhigtaan dhagahaydu aday ku maqlan indahayduna aday ku dhigtaan dabahaydu aday ku maqlan indahayduna aday ku dhigtaan dhagahaydu aday ku maqlan indahayduna aday ku dhigtaan Thank you. sow allele dafacadafac allele duulisow allele soo dhowow dabta aan ku saare soo dhowow dabta aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha
ay yaa dhakac dhakac salaan dhuumasho dhafarkii jacaylkow adaa boogta dhegi karay leedahay sida dhibacda roobkan ku dhowraa dhegaygu aday ku maqlaan dhehigana aday ku dhugtaan ruux la jecel yahay iska dhe iyo qof wax jecel iska dheh Ay.
farciyo kaba yar ayaa ku luqaynaysa heestaasi dhinac waraaqaha mar kale haddaan u leexano waxaa si wada jir ah tahaniyad u diraya baalyaro dadka kale ah cumar xasan cabdiraxmaan abeeb qodax iyo cabdirasaaq cabdinuur iyo ifraax maxamed cali waxay dadkani dhammaantood joogaan baa layidhi dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada washington d c iyo magaalada st cloud ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxay tahaniyad aroos hawada u marinayaan najiib cabdi nuur iyo farxiye maxamuud aadan oo xaddii ku aqalgalay magaalada st cloud ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaay leeyihiin kala hela ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano aamin dhabaalkana wuxuu ku bilowday waxaan islaaminaha dhammaan shaqaalaha lanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyadii heesaha caashucudiyo daandure waanu idinku guddoonnay waxaana habig yidhaahdeen maamo faadumo cabdi gurxan iyo doctoresa shamse salaad aadan iyo dhammaanba reer salaad aadan iyo dhammaan reer sheekh xuseen gambe waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan sheekh cabdulaahi sheekh xuseen gambe iyo waxay yidhahdeen shukri salaad aadan oo gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaaqshiid waxaana gabadhaas loo bixiy yidhahdeen munawara sheekh cabdulaahi waxaanay leeyihiin allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa waxaa dhambaalkan dadka diraya ugu horeeya axmed inshaar cabdille maxamed shariif maxamed nuur iyo ubax maxamed guleed iyo hodan maxamuud axmed iyo cabdinuur barkhadle iyo yuusuf maxamuud cismaan iyo xamde cali gaani iyo axmed cabdi caydiid iyo saxane shariif daahir iyo dhammaan reer shariif daahir waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan cabdikhadar shariif daahir iyo marwo nimco cumar ibraahim oo wiil ku dhashay cisbitalka daarulxanaan ee magaala madaxda jabuuti baa layidhi wiilkaana waxaa loo bixiyey salaam cabdikhadar shariif daahir waxaana alla uga baryaynaa bay yidhaahdeen inuu noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfacaa aamin waa tahay hambalyadana waxay naga soo gaartay cabdirasaaq yuusuf cali iyo maxamed yuusuf cali iyo axmed sheekh cali warsame iyo cabdikariin maxamed ciise iyo waxay yidhahdeen cabdiqaadir xuseen jumcaale iyo daahir cali cilmi ramadaan cabdulaahi axmed cabdikariin axmed daahir iyo maxamed cabdi sheekh ibraahim iyo waxay yidhahdeen shaafici maxamed firdhisle iyo maariya cali mayow iyo fardowso sheekh salaad xaydar iyo waxa ay yidhaahdeen shukri xasan jaamac nasro daahir cusmaan sacdiyo cabdi sheekh ibraahim iyo saciido khodar cabdiraxmaan iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay hambalyadan gaarsiiyaan islamarkaasina ay heestan la dhegeystaan farxiye maxamed xarane iyo waxay yidhaahdeen cali qadar siciid maxamed oo arooskooda uu ka dhacay dalka suwedan ducaduna waa xaggiina waxaa leenaha arooskaasi allah ka dhigo kii lagu nasto oo lagu nagaado bashbash iyo barwaaqo eebano uu kala siiyo ubad kheyr qaba dhinacii heesaha caasho heesta xigta waa waa hees marka aan dhegaystaan israada alla maxay run badan sheegtaa smoog waxaa ku luuqeynaya labada fanaan xasan aadan samatar iyo shankaroon axmed yuusuf sagal
Thank you.
Yeah.
ismoog udbihii bay dhisaysaa ismana oga
ibrahimow waxay kusoo dhacaysaa heesaha inta badan fanaaniinta ay qaadaan ee abwaaniintana ay sameeyaan markay soo dhegedhegeeyaan xaafadaha iyo wixii bulshada ka dhexdhacaya meeqaad aragtay minyaro meelaha ku jirta ee miweyntina aanay war ka hayn iyo mid arooskiisa la aslaayo haddana aan mid kale ka warhayn mid kaloo xisaabta ku jirta iyada nolosha iska saasa casho ya marka abwaaniintana waa qarxiya soo ma waxba ma qarsoona waa tahay waxaan soo qabanayaa dhambaal qurux badan dadka diraya waxaa ugu horeeya abe xasan sheekh saciid mascuud iyo hooyo khadiijo cabdiraxmaan xuseen iyo ayeeyo faatima saalim saciid iyo adeerada kale ah baa la yiri cali sheekh saciid iyo saalim sheekh saciid iyo xuseen sheekh saciid maxamed cumar aljabri iyo sidoo kale baa la yiri xuseen cubayd alyaafic baa la yiri iyo sidoo kale adeer cali cubayd alyaafici iyo hooyo faadumo cali xuseen waxay dhammaantood tahaniyad u dirayaan arooska iyo aroosada maxamed xasan sheekh saciid iyo aroosada baa layidhi warda yuusuf sheekh saciid oo meherkoodu ka dhacay gobolka almahra kuna aqalgalay baa layidhi magaalada alrayda ee al-sharqiya ee dalka yeman waxay u rajeynayaan meherkaasi iyo arooskaasi wada socda ee dhex maray labadaasi caruuse kale ah maxamed xasan sheekh iyo warda yuusuf sheekh waxay u rajeynayaan inuu noqdo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo wiil icaano gabar icaanan oo loogu duceeyey aamiin dhamaalkan caasho waxaa uu ku bilowday assalaamu calaykum bahda hambalyada iyo heesaha v o a calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaa kalena yidhaahdeen axmed inshaar cabdille iyo maxamed shariif maxamed nuur iyo ubax maxamed guuleed iyo hodan maxamuud axmed iyo cabdinuur barkhadle iyo yuusuf maxamuud cusmaan iyo xamde cali gaani axmed cabdi cadiid iyo saxane shariif daahir iyo dhammaanba reer shariif daahir waxaana ay jecel yihiin in ay salaamaan halkana ay tahniyad ka gaarsiiyaan cabdiqadar shariif daahir iyo nimco cumar ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalo madaxda jabuuti dhambaalkana waxaa ugu horeeya dadka diraya danjire maxamed cali mire qunsulka guud ee safaaradda soomaalida ee south africa iyo cabdiraxmaan sheekh cumar ukun waa guddoomiyaha guud ee jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka north west iyo sidoo kale garaad mawliid xareed ismaaciil iyo cabdiyare cabdulqaadir ganda iyo xaaskiisa maxamed xasan haliil iyo faarax sheekh mukhtaar iyo maxamed cabdikariin indhabuur iyo liibaan aadan suuley sheekh cabdisalaan sheekh maxamed ku qur-aan buu ku magac dheeryahay iyo sidoo kale sheekh maxamed deeq nuur warsame iyo gaarane axmed dheere iyo axmed sheekh maxamed xaaji xasan iyo adeer cabdixakiin aadan dicle iyo nasro maxamed dhaqane iyo maxamed sheekh xuseen sandheere iyo sidoo kale dahraan buule aadan iyo aadan cabdille cismaan iyo cabdifataax sheekh cumar iyo axmed muuse inji wuxuu ku magac dheeryahay majarani iyo ugu dambeyntii shukri cabdi jaamaan waa asxaab fara badan dhammaantood waxaay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan marwa fawsiye abuukar maxamed iyo seegeeda xasan ciise cali mire oo meherkoodu ka dhacay magaalada bretoria ee dalka koonfur africa waxaana leenaha bay yidhaahdeen guurkiina guur khayr leh gurigiinana guri nagi guulow ka yeel aamiin bay leeyihin aniguna aamiin kalaan ugu daraya
waa hagaag waa dhegeystayaashan waxaan usoo qabanaynaa dhinaca heesaha haddaan ku noqon caasho mala dhaayahayga ay calaf lagama dhuuntee dhakhtar bay sukeen qoray haye dhakhtarka muxuu yidhi hade dhakhtarku wuxuu yidhi daw waa isku tihiin sharoob baa isu tihin waa isku qalantaan oo afka dhakhaatiirta lagu qoray soo ma doctors prescription waxaa ku luqeynaya qof walba luuqadu yaqaano wax ku qora hadduu dhakhtarka soo qoro waa prescription haddaad adigu qorto waa tabinaysaa waa war aad iyo aad
yaa ku luqeynaya ibrahim hosta maxamed cali burci
hadduu dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtaaye ana cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinaciisa sare aduduga joogeel qab ma dhadhamiyo geeda uu gadaasha dhuubtaay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa sare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukendhiday maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhiday dhakhtar bay suukiin qori adna weheli madhaadan dhakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadan adna weheli madhaadanis dhakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadan dhakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid maydhananka geliyo sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin duuxiyo lafahaai wa wax dhiiga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maydhananka geliyo sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynine duuxiyo lafahay wa wax dhiiga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay dhakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadanid dhakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dhakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadanid dhakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid
galay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiyo wadna kugu daweeya maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhigay
dhakhtar bee sukeen qoray adna weli ma dhaadanid codkii macaan ah ee fanaanka maxamed cali burca ayaan intaas kusoo gebagabaynaynaa caasho warqada xigta haddii aan akhriyo waxay naga soo gaartay xuseen maxamed isaaq iyo hooyo ambiye samow iyo hooyo xabiibo daa'uud jamiila sheekh mustaf hindiyo sheekh mustaf iyo tamiimo sheekh mustaf madiine sheekh mustaf iyo cumar sheekh mustaf iyo cabdiwaaxid sheekh mustaf iyo cabdifataax sheekh mustaf maxamed cabdiraxmaan ibraahim iidow axmed iidow iyo jamiilo sheekh yuusuf waxaana jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan mukhtaar sheekh maxamed iyo waxay yidhahdeen habso macalin oo gabarh ugu dhalatay degmada wajaar xaafadda township gabadhaasna waxaa loo bixiyey raxmo waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waaye allah ka dhiga raxmatii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda ugu horeyn v o e da waa salaamayna baa layidhi marka xiga annaga oo kale ah hooyo xabiibo jaamac khayreho iyo nuuro sugeho iyo salaado sugeho iyo xaliimo cali cabdi iyo abi cali muumin aadan iyo abti mahad suge iyo abti bacaafe suge dhiibaha salaad maxamed xaaskiisa ah leyle maxamed faarax iyo caruurtooda maxamed kaafi cali muumin xaaskiisa iyo caruurtiisa nimco axmed cabdi nimco sharaf iyo caruurteeda xafse ciise cabdi indhodeera baa la yidhi iyo sidoo kale sahre cabdi axmed socod wanaag iyo maxamed aadan ibraahim iyo idris cali muumin iyo faadumo cali muumin cabdilcasiis cali muumin asxaabtu ay fara badan taas haatee bal aan dhamaystiro inta dhiman cabdiraxmaan maxamed aadan koronto iyo maryan sheekh yuusuf cismaan iyo khadiijo maxamed cali khadiijo yare iyo maxamed cabdi shooble iyo mukhtaas aways xasan iyo cabdifataax arizona iyo cabdinaasir maxamed cali france dhammaan dadkana waxay tahaniyad farxad dhalasho ah u dirayaan baa layidhi nuuraddiin cali muumin iyo xaaskiisa duniye cabdi axmed oo ay gabar ugu dhalatay cisbitaalka madiine ee magaalada muqdisho lix iyo labaatankii bisha oktoobar ee sanadka laba kun shan iyo tobanka dhammaan waxaa la yidhi gabadhaasina kusoo biirtay waxaa la gabadhaasi reerka kusoo biirtay baa layidhi waxaa lagu sameeyey ayaydeed oo waxaa loo bixiyey baa layidhi xabiibo nuuraddiin cali muumin waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqo mid anfacda dadka diinta iyo dalka aniguna aamiin ayaan u raacinaya heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaashan uu soo qabanayna caashahay oo heystaalku dhegeedu yahay foos waxaa ku luqaya fanaanka cabdinuur daljir iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa dabcan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka soo socda haddii uu eebbe yidhaahdo kulmi doono waa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan dandurey oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.
codkaasina wuxuu gebagabo ahaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahin aadan caashe cudi dandure eedala socodsiinay